بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي لبعض أه شرح ابن قاسم رحمة الله عليه صارنا أبو شجاعة متنق أبو شجاعة وكبل ما يقولك ومصنف كلية هاي كتاب أحكام الطهارة أحكام بو مركز شيخ السوق الدري كتاب الطهارة بشرح أي متنق وها كتاب أحكام الطهارة يعني الطهارة ده أحكام تيدي أيها هالكن لقا قور رمية لقا ورمي ما هي الطهارة محيطها متنق كما ورمية لكن أحكام تيدي ayuu ka waramaya tacriifkeedii matnigu kama warramay saad arkaysaa walkitaabu lugatan ereyga alkitaab af carabi ahaan masdarun waa masdar ficilkiisuna uu kataba yahay kataba wuu qoray marka kitaab waa qorid kitaab iyo kitaabaha bita alkitaabatu iyo alkatbu iyo alkitaabu intuba waa isku macno oo waa qorid bimacna adami waaljamci afcarabi ahaan markaa addam waljamc halkaasaa ishtiqaaqeeda hore uu macnihiisu uu yahayo addam waa isu geyn waljamcina waa soo ururin waa wax markaa laysu geeyey katbi waa isu geyn bay leeyihiino waata guutada la yidhahda katiiba waayo wax isu tegi guutada ciidankaa katiibatun baa la yidhaahdaa waa wax laysu geeyey marka qoraalkiina kitaabo waxa loogu magacaabay bay leeyihiin dee xuruuftii baa laysu geynayaayo meesha lagu jamcinayo wasilaaxan isilaax ahaan isilaaxa culamada maaragtay funuunta qora maaragtay kutubta qora kitaab waxay u yaqaanaan ismun lijinsin min alaxkaam magac koobsanaya jinsi axkaamta ka mida ama albaabu ereyga albaab isagu فصم ومقع استعمالان علماء للنوع مما دخل تحت ذلك الجنس جنسيغا احكامتي هوسكليسي نوع كميد ايا باب لو اورني احكام فربدانو اسكو جنسي او wax wadaagta ayaa kitaabkii la isugu keenay markaas hadana wixii kitaabka soo hoosgelay hadana in waliba sida hadana isu sii xigto ayaa la isu raacin oo baab baab markaa lagu magacaabo والطهاره بفتح الطاء لغه النظافه الطهارة في عربي أهان يدنا والنظافة يعني شيء نظيف نقضه وأما شرعا شرع أهان ففيها تفاسير كثيرة فسيرات بدن بها لقب بحيامة تعريفات كلا الدوان حق عبارات ويراها الاستعمال يا علماء أي كبحيين منها وحا كمذا قولهم ورهد أي لهذين فعل ما يستباح به الصلاة طهارته وحوي إن لفله wixii salaada lagu banaysanayay marka tahaaradu waa sameynta la sameynayo wixii salaada banaynayay salaadu ku banaanaanaysa ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammum wa izalati najasati waxa loo jeedaa waxa salaada banaynayo ama weysadiya ama mayrigiya ama gabagabaysiga tayammumkiya ama najasadi la zuulinayay ama tahaaratu hadii at-tahara la yiraahdo taada la damiyo bid-dammi bid-dammi hadii lagu yiraahdo yani waa xarafka hore dambe بالضم imika laguma sheegin xarafka la damaynayo hadii la dameeyo un baa leeyahay marka markii saas oo kale lagu isticmaalo ee wuxuna aanu ficil ahayn uu ismi yahay xarafka hore laga hadlaya marka bidam hadii lagu yiri waa marka xarafka hore la dameeyo oo maxaa la oranayaa at-taharatu hadii la yiraahdo fasmun wa magac li baqiyati al-ma'i markii aad weysaysato ama aad tahara qaadato biyaha ka soo haray ee ka baaqiga ah ayaa tahara la yiraahdaa ولم انواع المياه ولما كان الماء markii biyuhu ay ahaadeen aalatan wixii wasiilada wahay loo isticmaalayay lid taharati taharada wixii loo isticmaalayay markii biyaha noqdeen ayaa istatrada al musannif musannifku ama imaamka kitaabka qoray matniga qoray Abu Shujaa wuxuu u bayray li anwaa'i al miyah inuu cadeeyo biyaha noocyalkeedii noocyadoodii inuu sheego iyo u bar istitradku waa wixii aad ka hadlaysay adigoo ka yar baxo oo wax kale u bayra marka wuxuu u baxay inuu marka inooga waramo noocyadii biyaha maxaa yeelay tahaaradan uu ka waramayo wixii lagu gudanayay loo isticmaalayay baa dee biyahaas faqaala markaa musanifku wuxuu yidhi almiyaahu alatii yajuuzu biyaha ay bannaan tahay ay yasixu yajuusu maanta xalaalnimadii lagama hadlayo ee waxaa laga hadlayaa ansixitaankii waxa ay ku ansaxayso altahiiru aahirintu waa biyaha uu ku asaxaa atahiiru biha in wax lagu aahiriya biyaha ay ku asaxaan sabcu biyaahin toddoba biyood weeyi marka yajuusuda mar waxaa loo isticmaalaa yani wixii banaanaaye xalaasha ahaa oo waxa ka soo horjeeda ma banaano waa xaaraan marna yajuusuda waxaa loo isticmaalaa yajuusu yani wuu ansaxaya maxaa ka soo horjeedaya markaa muu ansixin baa ka soo horjeedaysa waa xalaal iyo waa xaaraantoona lagama hadal markaa dembi lagama hadale waxaan inaanu ansixin ayuunbaa la sheegay muu ansixinna dee ma aha waa la dembaabay ama mawaxaan xalaal ma aha waxaas ma ansaxaya haddii lagu ihahdo kama dhigna xalaal ma aha kama dhigna sidoo kale hadii lagu ihahdo waxaasi wuu ansaxay macnaheedu ma aha lama dembaabin waxa laga yaaba wixii kaa ansaxay inaad haddana dembaabto marka yajuusudani maanta waa bimacnaa yasixu maau samaa'i waa biyihii koobaad annaazilu minha waa biyihii xagga sare ka soo da-ayay huwa almataru waa roobkii kuwaasi wa maau lbaxri biyihii badda albaxri markaa sideeda waa biyaha badan oo waxaa la yidhaahdaa baxaradu sideeda wuu dilaaciyey weeyaan markaa de waa biyaha badana dhulki dhulkii dilaacinaya weeye laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaa uun baxri waa badiyo eyilmilxu waa kaa ku yidhi biyihii dhanaana almilxu waa biyaha dhanaa milxun ujaaj wa maau nahri biyihii webiga eyilxulwu waa kuwii macaanaa buu sheegaya waa webigiio iyada lafteeda baxri waa la yidhaha afcarabiga laakiin de iyadu markaa waa biyo macaan weeyi webigu markaa kuwii macaanaabuu maaunahri ula jeedaa buu yidhi wamaaulbiri kuwii ceelkii wamaaulcayni kuwii isha iyo wamaauthalji kuwii barafkii fadhiyey iyo wamaaulbaradi biyihii markaa dhagaxyadii markaa roobkii dhagaxyaalaha ama dhagaxii markaa cirka ka soo da-ay biyihii laga dhalaaliyey wayajmacu haadihi lmiyaha asabca toddobadaa biyooda abuu shujaacu uu sidaa u tiriyey waxaa lagu soo ururinayaa qowlka odhaahda aad odhanayso biyaha wax lagu daahiriyaa waa maa nazala min asamaa'i wixii cirka ka soo da-a aw nabaca min alardi ama dhulka ka soo baxa calaa ayi sifatin kaana qaabkuu doonaba ha noqde e min asli lkhilqati qaabkaasoo ah abuurkiisii asalkiisii sidii loo abuuray kor haddii sidii loo abuuray ay yihiin sifaday doonaanba ha yeeshaane biyihii cirka ka yimid iyo kuwii dhulka ka yimid iyaa lagu dahaaro qaadan karaa cibaaradaana tambiiha shiiraazi iyaa lahaa uma almiyaahu intaa kadib haddana biyihii tanqasimu waxay u qaybsamayaan calaa arbacati aqsaamin afar qaybood axaduhaa qaybta koobaad daahirun fii nafsihi waa biyo iskii u daahira mutahirun ligayrihi wixii aan daahir ahayna daahirinaya iyaguna waa daahir wixii kale ee lagu daahiriyana daahir bay ka dhigayaan hayru makruuhin biyahaasoo weliba aan ahayn mid la karaahiyeysanaya isticmaaluhu isticmaalkiisa mid la karaahiyeysanaya aan ahayn wahuwa biyahaasi almaa lmulaqu waa biyihii magaca biyo loo lagu ilaaqay ee aan waxba lagu xidhin almulaqu ee laga furay can qaydin laazimin in lagu dabro oo lagu xidho qayd iyo maaragtay waxa weeyaan sifo iyo tilmaan laazimahoo mar walba in la raaciyo ay tahay falaa yaduru dhib keeni maayo alqaydu ifadii lagu xidhayey almunfaku ifadii ama idaafadii wiii lagu xidhayey ee almunfaku maaragtay aan laazimka ahayne mararka qaarkood laga daynaya ama inta badan lagama daynayey laakiin marmar un si loo sii qeexo lagu xidhayey kaasi dhib keeni maayo kamaail biri sidaad odhanayso biyahani waa biyihii ceelka ama waa biyihii qasabadda ama waa biyihii webiga ama waa biyihii badda baad odhanaysaa sawdigaa wuxuu idaafeeyey aan biyo uun ku kaaftoomin lagu odhan maayo oo haddaad xataa waa biyo ku kaaftooda dee lagu qabsan maayo waxaan waa maxay lagu yidhaahdo ood waa biyo tiraahdo lagu lagu qabsan maayo oo lagu odhan maayo waxaan xaqiiqadiisii kamaad warramin marka inaad mararka qaarkood wax ku xidho oo aad tidhahda waa biyihii waxaa dhibaato keeni mayso mar haddaan xidhitaankaa waxaan lagu xidhayaa aanu laazim iyo daruuri ahayn waxaa meesha ku baxay un markaa kii qeydkooda uu laazimkaa biyihii saabuunta lahaa de waa w haddaad waa biyo uun tirahdo qofku wuxuu ku odhanayaa been baad ii sheegtay ama de waxa weeyaan su-aashii wixii aan ku weydiiyey sax iigumaad jawaabin waa biyo baad ku tiri o deetana wuu isticmaalay ama wuu cabayba ama markaasuu arkay in aanay wixii wax hagaagsan ahayn markaasuu ku yidhi waxaan waan ku weydiiyey biyo biyo maaha waxbaa ku jira deetana de hayo saabuun baa ku jirta de maxaa saa igu sheegi weydi waa biyo baad igu tiri waad ihoday buu qofki ku odhanayaa waad iqaladay marka qeydka waxa weeye la sheegayo laazimki waa ka noocaas ee qofkii aanad xaqiiqadii uga waramin hadaad biyo uun ugu aamusto والثاني نوع لباد بيه طاهر وبيه طاهر كاهايا مطهر وحنا طاهرين اي مكروه استعماله لكن استعمال كيسو في البدن شركا لو استعماليا ومكروه اهايا لا نعبا aan la jeclaysan shariicadu aanay jeclaysanin in jirka loo isticmaalo la fi thawbi lama karaahiyeysanayo in loo isticmaalo maradii oo mara in lagu taahiriyo lama karaahiyeysanayo laakiin in jirkii loo isticmaalo ayaa la karaahiyeysanaya wahuwa biyahaasi almaa'ul mushammasu waa biyihii qoraxda lagu diiriyey biyihii cadaadda lagu diiriyey cadaadda loo dhigay ayil musakhanu waa kuwii lagu diiriyey bita'hiiri shamsi fiihi in markaa ay raad ay raadaysay qoraxdiyo ay wax ka bedesho yani ay bedeshay ee qabowgiisii ay kulayl ka dhigtay ama ay diirimaad ka dhigtay biyaha cadaadu sidaa u raadaysay iyaga in jirkii loo isticmaala waa makruuh laakiin in maradii loo isticmaalo iyadu makruuh noqon mayso oo de jirka waxa loo loogu diidan yahay waxa laga baqanayaa in caafimaad darro uu ku keeno biyaha noocaas inay caafimaad darro keenaan ayaa looga baqanayaa jirkii laakiin maradii waxba looga baqi maayo وإنما يكره شرعا شرع أهم بيهن وحي مكروه يهينون بقطر حار هدي لجوغو قبل أما ميل كلل في إناء بيهن أي ويل كجران منطبع ويل كاسو كوي مطرق لغو قراع جرا أما ماركتي لتومي جرا ويل لطمه لويل كي لبو كلا قيبسان كوا آن لطمين oo aan marka la garaacin iyo weelkii la tumayay marka weelkii la tumayay markay ku jiraan ayuun bay makruuh yihiin ilaa inaa an naqdayni waxa laga soo reebi labadii naqdi oo dahabkiyo fidadiya weelkii ka ka samaysnaa hadii ay ka ku jiraan oo ka ku kululaadaan kaas haday ku kululaadaan iyagoo qoraxdii u yaala biyaha isticmaalkoodii makruuh noqon maayo eeg weelkii dahabka ama fidada ah inaad isticmaashaa isagu waa xaaraan laakiin hadii day midalan adigaba maaha qof aan muslim ahayniba uu u dhigay qoraxdii oo weelka uu ku shubay kadibna adigu aad biyihii hesho waad ka shubi uun weelkii maaragtay dahabkii fidada ahaaga waad iska isticmaali oo marka makruuh ku noqon mayso maxaa yeelay waxa la leeyahay damaashi aday beledkii aanu kululayn de qoraxdii waxba yeeli mayso umaba xoogba uma kululaynayso haddaanay weel ku jiraan ay barkad iyo wax ku jiraanna wax laga baqaa ma jiraanoo wax markaa dhibaato ah oo biyahaasi qoraxdu ay gaarsiinaysaa ma jirto markan ay weel ku jiraan weelkiina uu yahay weelkan la tumo iyaa waxay leeyihiin biyihii markay kululaadaan ilaan waxaan markiis horeba maado weeyaan marka la garaaco isbedelaysa ama de maaragtay raadaysmaysa marka in qoraxdii markay ku dhacdo iyada lafteeda ay wax ka soo baxaan oy biyihii ku milmaan wax ka soo baxay oo deetana ha dhowtoola jirkaagii ay dhibaato gaarsiiyaan oo baras iyo waxbaa looga baqaabay yidhaahdeen taasaa laga baqanaya lakiin haddii wixii uu ka samaysnaa weelku ay dahab iyo fido yihiin waxba maaragtay kama soo baxaan baa lisafaa'i jawharihima jawharta iyo macdanta ay ka samaysan yihiin baa saafiyo wax ka soo baxayo oo biyihi ku milmaya iyaan jirin baalay wa idaa baruda biyaha hadaba qoraxda loo dhigay ee kululaade weelka ku jiray hadii ay qaboobaan zaalat il karaahatu dib haday u qaboobaan waad iska isticmaali kartaa oo karaahadii la karaahiyeysanayay meesha way ka baxaysa baruda iyo barada labadaba waa la oran karaa waqtaara nawawi imaamkii nawawi ahaa magaciisa maxay nidhi yahya ibn sharaf an-nawawi kunyadiisana abu zakariya raximah اllahu tacaala isagu wuxuu doortay cadam alkaraahati muطlaqan iyadoon la kala qaadin biyaha qoraxda loo dhigay inaanay makruuhba ahayn oo yani xataa caafimaad ahaan inay dhibaato keenayaan ma sugna buu leeyay inay wax dhibaato ah keenayaan caafimaad ahaan oo jirka ay dhib ku hayaan iyada lafteedu ma sugna sidaa daraaddeed waxba makruuh maaha waa la iska isticmaali karaa waa ikhtiyaarkiisa gaarka imaamu nawowi iyo ragga culculuse de waxa weeyaan aqoonta meel sare ka gaadhay madhabka iyadoo madhabkii ay si u qaranayaan bay haddana iyagu si gaara wax u rajaxdaan marka waxa uu rajaxanaya isagay u gaar tahay madhabkii shaafici ma aha wayukrahu aydan sidoo kale waxa la karaahiyeysanaya shadiidu sukhuunati wal burudati biyihii aadka u kululaa ama aadka u qaboobaa biyuhu hadday aad u kulul yihiin ama ay aad u qabow yihiin iyagana in maaragtay jirkii loo isticmaalo waa makruuh maxaa makruuh u noqotay de weysadii iyo maaragtay mayrigii baanad dhamaystiray ila gacmihii baad kala cararaysaa iyo jirkii baad kala ordaysa biyaan aadka u qabow ama aadka u kulul isbaaqii markaa dhammaystirkii weysada ee la rabay ayaa markaa yaraanaya والقسم الثالث قيبت صدحات بيه طاهر في نفسه وقيب اسكي طاهرة غير مطهر لغيره لكن أن وحب طاهرين أينينو غير كي أن طاهرين أينين وهو كاسي الماء المستعمل وبيه لا استعمالي الله استعمالي في رفع حدث إن حدث لغو كرقاضي ويسلعان إن مركا وحويا لا يسكا كرقاضي لغو ويسقاطي أما ما يريد واجبي جناب لا يسكا كرقاضي maaragtay lagu qubaystay oo janaabo la iskaga kor qaaday wixii la midka ahaa biyaha nooca loo isticmaalay isaguna waa biyo mustacmal baa la oranayaa waa taahir oo nijaas ma aha haduu kugu duulo iska meeyri maysid biyaas haday kugu duulaan iskama meeyraysid hadaad cabtana kuma dambaabaysid hadaad wax ku karsatana waa sidaas oo kale laakiin waxbaanad ku taahirinayninoo waysaqaad baanay gelaynin iyo najaasadii oo la iskaga mayro في رفع حدث كي لو استعماله حدث markaa rafcintii aw isaalati najasin ama najaaso suulinteed biyihii loo isticmaalay in lam yatagayar kani maaragtay najaasada loo isticmaalay waa haddaanay isbedelin biyihii maradii nijaasada ahayd ama jirkii nijaasta ahaa biyihii aad ku maydhay biyo la isticmaalay bay noqonayaan markaa waxba daahirin maayaan iyagu laf ahaantoodana waa daahir haddaanay isbedelin laakiin hadday isbedelaan oo nijaasadii aad ku maydhay ay bedesho dawan iyaga laftoodii nijaas bay noqonayaan iyaga laftoodii nijaas bay noqonayaan ilam yatagayar waa haddii aanu isbedelin walam yazid aanu kordhin wasnuhu miisaankiisu bacda infisaalihi markii uu ka soo baxay wixii lagu maydhayey camaa kaana intii uu ahaa aanu ka kordhin bacda ictibaari markii la tixgeliyo oo la xisaabiyo miqdaari maa wax qadarkii yatasharabuhu lmaqsuulu uu cabayo waxaan la maydhayey min almaai u biyaha ka cabayo laba shardi baad ku xidhaysaa si ay biyahan nijaasada loo isticmaalay daahir u noqdaan shardiga koobaad waa inaanay isbedelin hadday isbedelaan dee nijaas bay noqonayaan meeshii aad maydhayna haddii ay iyagoo isbedelay ka baxeen weli meeshii lafteedu daahir may noqonin ilaa ay markaa biyo caadiyahoo aan isbedelini ay ka baxaan shardiga koobaad markaa biyihii aad nijaasada ku maydhay waa inaanay isbedelin si ay daahir u noqdaan shardiga labaadna waa in miisaankoodu intii markii hore uu ahaa intii intii aanad ku maydhin intii miisaankoodu ahaa markaad najaasadii ku maydhay kadib waa inaanay ka kordhin oo aanu ziyaadin miisaankoodu adigoo xisaabinaya waxaan aad maydhay inta uu biyaha ka nusqaaminayo ila shaygii markaad biyo ku maydho shaygii dee biyihii wuu ku qoyayaayo hadduu maro yahayna waxbaabuu ka cabayaayo waxbuu nusqaaminaya adigoo intaana xisaabta ka jaraya waa in inta soo hadhay aanay siyaada ku jirin hadday siyaada ku jirto siyaadadaasi waxay noqonaysaa dee nijaasadii oo ku biirtay maro kaadi leh oo kaadi badan cabtay baad maydhay ood nijaasadii ka maydhay markii aad maydhay biyihii kuu soo baxay wax isbedelihii kama muuqdo laakiin markaad xisaabiso biyuhu intii ay markii hore ahaayeen waabay ka kororsan yihiin oo siyaadaaba la socota dee siyaadana xaggey ka timid waa kaadidii marada ku jirta kaadidii marada ku jirtay ayaa dee biyahan ku biirtay sidaa daraaddeed nijaas bay noqonayaana daahir noqon maayaan markaa labadan qayda in lam yatagayar iyo walam yazid ilaa aakhirihi waxay u yaallaan walqismu haaliu aahirun aahirun tay u yaallaano si biyihii daahir u noqdaan labadaa qayd baa loo baahan yahy labadaa shardi laakiin marnaba mutahir noqon maayaan haddii labada shardi la helo iyo haddii aan la helinba mutahir noqon maayaan walmutagayiru marka wal qismu thalithu tahirun ghayru mutahhirin wa huwa al ma'ul musta'mal wili waa biyihi la isticmaalay waa qaybta koobaad ee qaybta qismigan saddexaad baa laba qaybood u kala baxaya qaybtiisii koobaad waa al ma'ul musta'mal qaybtiisii labaadna wal mutaghayir ay wa min hadha al qism qaybtani saddexaad waxa kamid ah qayb labaadoo waxa weeye al ma'ul mutaghayir ahadu awsafihi waa biyihi tilmaamihiisa saddexda ah mid kamidii isbedelay saddexduna waa xaqi dhadhankii iyo urtii iyo midabkii bimaa ay bishayin wax isku bedelay khaalatahu ku milmay oo min aaahiraati waxyaalihii daahirka ahaaya tagayuran isbedel buu isbedelay yamnacu diidaya ilaaqa asmi lmaai calayhi magacii almaa ee biyo in lagu ilaaqoo lagu aamuso oo aan wax kale lagu darin fainahu biyaha noocaasee sidaa isu bedelay ee isbedel diidaya in lagu kaaftoomo magacii biyo caana iyo waxbaad ku darta marka hadii lagu weydiiyo maanta ma oran kareysid waa biyo uune waa biyo caana labaad oranaysaa ama wax kale aad oranaysaa ama waa shaah baad oranaysaaba magacii biyo inaad ku kaaftoonto ayay meesha ka baxay oo isbedel ka yimi daraadii ayaa markaa magacii aan biyo loogu kaaftoomi karin biyahaasi haddaba fainahu aahirun biyo aahira weeyi mar haddii waxaan ku milmay uu wax aahira yahay hayru ahuurin laakiin ahuur maaha oo waxba aahirin maayo ahuur markaa waxaynu isticmaalaynaa wixii laba sifo laga helay iskii waa u aahir wax kalena wuu aahiriya xisiyan kaana taayuru aw taqdiiriyan isbedelkaasi ama mid xisiyahoo muuqda oo la dareemaya ha noqdo aw taqdiiriyan ama mid aan la dareemayne la qadaraya ha noqdo oo kaa la qadarayaa muxuu yahay ka an ikhtalata bilmaa'i waa sida iyadoo biyihii uu ku milmo maa waxbaa ku milmay yuwaafiquhu biyaha waafaqsan fii sifaatihi tilmaamihiisa saddexda ah ka waafaqsan ka maailwardi sida biyihii ubaxa laga tuujiyey almunqaici araa'ixati ee urtii ka dhammaatay ee ka go'day ubax biyay ka tuujiyaan maalwardi baa laga dawo iyo waxaasaa loo isticmaalaa kolley waa laga yaabaa qolyahan cilaajyadiiyo inay hayaan ood ku aragtaan biyahaasi haddii ay muddo yaallaan dabcan markooda hore way ka urduwan yihiin biyahan caadiga ah laakiin markii ay waxoogaa yaallaan urtii inay ka dhammaataa laga yaabaayo ay markaa biyihii caadiga ahaa u ekaadaan haddaba kuwaasi haddii biyihii lagu daro dee biyihii isbedeli maayaan ilan biyihii wax biyo u egunbaad ku dartay isbedeli maayaan haddaba kuwa noocaasa waxaynu ka soo qaadaynaa inay waxani ahaan lahaa wax aan biyaha la midab ahayn ama aan la ur ahayn ama aan la dhadhan ahayn baynu ka soo qaadaynaa intaa in leegoo biyaha aan la ur ahayn haddaynu ku dari lahayn ma bedeli lahayd hadday jawaabtu haa noqoto biyahani waa biyo isbedelay baa la odhanaya hadda maanta ismay bedelinba laakiin waynu qadarayna sidoo kale waxaa la odhanayaa dhadhankoodu ma isbedeli lahaa markaa de ashyaadu culammadu waxay yidhaahdeen way kala xeel dheer yihiin way kala way kala awood badan yihiinoo waxna wax yar oo ka mida ayaa biyihii bedelaya waxna wax badan adigoo ku daray baan haddana biyihii aanay aada u bedelayn markaa kuwa dhexdhexaadka ah baa la qaadanaya waxyaalaha dhexdhexaadka ah ayaa la qaadanaya mutawasitka ayaa la qaadanaya kuwaasi ayaa lagu qiyaasaya kan ikhtalaa bilmaai waaba sida iyadoo biyihii uu ku milmo maa yuwaafiquhu wax ka waafaqsan fii sifaatihi tilmaamihiisi kamaail wardi munqaici raaixa sida biyihii ubaxa laga tuujiyey ee bilaa urta noqday walmaail mustacmali iyo sidii biyihii mustacmalka ahaaba biyihii aada isticmaashay de midabkoodu ismuu bedelin dhadhankooduna ismuu bedelin urtooduna ismay bedelin haddaad intood ku ururiso sixni ama baaldi aad ku ururiso aad hadhow toolo biyo kaloo meel ku yaallay ku darto oo qulatayn ka yar baad ku dartay qulataynna islamay gaadhin dee maanta biyihii waxaad ku dartay tahuurka ahaa wax kale oo daahiraho laakiin aan tahuur ahayn baad ku dartay ilan biyahan mustacmalkii caanihii unbay la mid yihiin markaa wax kalood biyihii ku dartay bay noqonayaan markaa waxaynu qiyaasaynaa intan in laegoo maalan caana ah ama wax kale ah haddii lagu dari lahaa biyaha ma bedeli lahaayeen hadday jawaabtu haa noqoto waxaan ugu isbedelay baa biyaan waa biyo isbedele sidooda looma isticmaali karaynu odhanayn fain lam yamnac isbedelka biyuhu ay isbedeleen haddaanu meesha ka saarin iطlaaqa smi اlmaa'i calayhi magicii biyo in maaragtay si sii daysan loogu iطlaaqo oo aan aan markaa lagu kaaftoomi karo biyihii in magacii biyo in lagu kaaftoomo haddaanu diidin isbedelku bian kaana tagayuruhu waa inuu yahay isbedelka biaahiri waxaan aahirkaa biyuhu ay isku bedeleen yasiiran waa in isbedelku uu yar yahay haddii isbedelku uu yar yahay oo aanu meesha ka saarin in magicii biyo lagu kaaftoomo aw bimaa yuwaafiqulmaaa ama waxaan biyuhu ay biyuhu isku bedeleen waa wax biyaha waafaqsan oo waqudira la markaa qadaray mukhaalifan inuu biyaha khilaafsan yahay laakiin walam yatagayar aan wax isbedelo keeni karin markaynu qadarno kii muqadarka ay taqdiiriga ahaa isaga laftiisii markaynu wax mukhaalifa qadarno haddii aanu wax isbedela aanay biyihii ku keenaynin kaasi falaa yaslubu ahuuriyatahu falaa yaslubu tahuuriyatahu biyahan inay tahuur noqdaan oo biyo wax daahiriya ay noqdaan meesha ka saari maayo biyihii way isbedeleen liin macaan baad ku tuujisay sokor baad ku dartay ama maaragtay saabon baad ku dartay way isbedeleen laakiin waa isbedel yar oo aad markaa u kooban oo aan qofkii u diidaynin marka la weydiiyo waxaani waa maxay la yidhaahdo inuu waa biyo yidhaahdo aan u diidaynin isbedelka noocaasi urtii baa laga yar dareemayaa ama dhadhankii baa laga yar dareemayaa ama midabkii baa laga yar maleecsanayaa laakiin wixii in waa biyo haddana marka laga warramayo lagu kaaftoomo diidi maayo isbeddelkaasi kaasi markaa wax ka soo qaad male biyaha sidoodii baa la ysaga isticmaalaya oo loo- loogu tahaaro qaadanaya kii taqdiiriga ahaana waa saas oo kale markii aynu qadarno waxaan inuu wax biyaha ka gedisan ahaan lahaa ayaynu qiyaasnay ma isbedeli lahaayeen may wax isbedelo kumuu keeneen baynu nidhi biyihii markaa waa tahuur bay iska noqonayaan فهو مطهر لغيره سلا درادد بيهاني waxa weey een wixii marka nijaas aha ama muhdithka aha way taahirinayaan wahtaraza musannifku wuxuu iskaga xiray biqowli hadalka wiili khaalatahu kum milmay markuu yiri wuxuu iska xirayaa ani taahiri wixii taahirka aha al mujawiri law ee biyaha la jaar noqonayay ee aan ku milmaynin wixii biyaha la jaar noqonay yani la dhex joogayay laakiin aan ku milmay waxyaalaha dad biyaha ku darto aan biyihii ku milmayn baa jira dad qori ku dhex rido dee qorigii ku milmi maayo haddii aad muxuu ahaaye subag iyo saliid iyo haddaad ku shubto biyihii ku milmi maayaan kuwa noocaasa waa inagii mujaawir u bixinayaan yidhi waa wax biyaha garab joogaya oo jaar un la noqonaya laakiin aan ku milmaynin markaa kaasi biyaha waxaasi ku dhex jira ee markaa isbedel ka muuqday fa innahu baaqin calaa tahuuriyatihi tahuurnimadiisii ayuu baaqi ku yahay waxbaa lagu daahirin walow kaana tagayuru kaiiran hadduu doono aad baa isu bedeleen aad bay isu bedeleen biyahani oo subagii baa ka dhadhamaya aad uga dhadhamaya ama kaba soo uraya dhibaato ma laha maxaa yeelay waxaan waa wax la jaaro uune markaad isticmaalayso subagiina isagoo gaarkii ku dul maraya biyihiina iyagoo gaarkooda iyay ku dul marayaan markaa biyihiina way ku daahirinayaan subagiina dhib kuguma keenayo وكذلك waxa lamid المتغير ki isku bedelay بمخالط wax ku milmay biyaha oo la yastaghni an la yastaghni ma anhu laakin biyuhu aanay ka maarmi karin oo aan laga ilaalin karin baa loo jeeda wixii aan biyaha laga ilaalin karin iyaguna isaguna wax ku milmayaba han noqde biyihi isaguna dib ku keeni maayo ka tiinin sida dhoobadii oo kale ciidii biyaha laga ilaalin karin maayo daadkii dhulkaas maraya waa laga yaabaa inay markaa huubaleeya ay ciiddaas ilaada ku milmaan oo biyihii midabkoodii isbedelo haddana waa lagu tahaaro qaadan wa tuxlubin xayaabadii biyaha ku dhalanaysay iyaduna dee way ku milmaysaa biyihii waxbay ka bedeli kartaa laakiin haddana dee lagama ilaalin karayo berkadihii iyo ceelashii laga ilaalin kari maayo wax markaa ba'siya ma laha waa la yskaga tahaaro qaadan wamaa fii maqarihi wa mamarihi sidoo kale wixii markaa biyuhu halkan ay ku jiraan ku jiray dee wuu bedelayaa oo foostadii mesela daamurka lahayd oo kale markay biyihii waxoogaa ku jiraan waa laga yaabaa in daamur daamurkii uu markaa ka dhadhamo marka xataa dhadhankaasi haddii uu bato dee biyihii inaad wax ku shubataad u baahan tahay meeshaa ay biyuhu ku jiraan ay ku nagaanayaan wixii ku jira dhib ma laha mamarkuna waa halkii ay biyuhu soo marayeen saqafkii sare maalan jingadii ay soo dul marayeen waddadii ay soo marayeen daadku uu soo marayey lagama ilaalin karo hadduu halkaa isku wixii halkaa yaallo isku bedelo isaguna dhibaato ma laha والمتغير بطول مكثه sidoo kale biyihii in badan markay joogeen isbedelay nagaashaha ay in badan yaaleen daraadeed isku bedelay isagana iyagana biyahaasi waa lagu tahaaro qaadano day waxa weeye wax laga ilaalin karayo isbedelkaasi ma aha fa innahu tahuur biyaha noocaasi hadaba tahuur weeyaan qaybtii hore ayuu ku galay wal qismu raabicu qaybtii afraad ee biyuhu maa un najis waa biyihii nijaasta ahaa ay mutanajis waa biyihii nijaasoobay baa loo jeedaay najis ayaa de sideeda waxaa loo isticmaalaa najisulcayn wixii iskiiba nijaas u ahaa sida dhiiggii iyo baktigii iyo saxaradii iyo kaadidii iyo kuwaa najis baynu odhanaynaa oo sidooday nijaas u yihiin wixii kale ee ay maraanna mutanajis baynu odhanayna wax nijaasoobay markaa biyuhu dee iskood najis umay ahayne maanta najistan waxaa loo jeedaa mutanajis biyihii nijaasoobay waa laba qaybood wahuwa qismaani waa laba qaybood biyaha nijaasoobay axaduhumaa qaybta koowaad qaliilun waa biyo yar وهو الذي وبيه حلت فيه نجاسة النجاسة كل عضي بيه نجاسة أي كل عضي تغيرها يسبدله أم لا أم يانو يسبدلين وهو أي والحال أنه ماء يضو حالتنا عيتين بيها سيهي دون القلتين بيو كير لبضي قلدود بيو لبضي قلدود كير ويي بيهني نجاسة أنا كل عضي أما يسبدل أم يانو يسبدلين بيها سوى نجاس لبضي قلدودنا وإنك أبو شجاعي كشاقني تقدير كودو انتو نقوني ويستثنى من هذا القسم قيبتنا هذا بوحا لقصو الرئيبي الميتة التي لا دم لها بختي أن ديق لهين ديقاسو صائل دريري cinda qatlihaa markii la dilo aw shaqi cudwin minhaa ama xubin laga jeexo ka dubaabi sida diqsigii in lam tutrax fiihi baktigan haddaan biyaha lagu tuurin walam tugayiru aanay bedelinna biyihii qulataynka ka yaraa haddii najaaso ay la kulmaan oy istaabtaan alladii xallat fiihi najaasatu waa inay najaasadii istaabtaan najaasadii way istaabteen biyuhuna dusha kamay imanine nijaasada dusha ka timid ama waxa weeyaan way isku yimaadeen uun biyo dusha ka yimid may jirin haddaba xaaladaa iyadaa biyahaasi nijaas bay noqonayaan laakiin waxaa laga soo reebayaa buu yidhi nijaasadan biyaha ku dhacday haddii ay tahay shay bakti ah oo bilaa dhiig ah dhiig dareero aan lahayn waxaan dhiigga dareero lahayn waa maxay waa xayawaanaadkan yaryar ee cayayaanka iyo xasharaadkan markii la kala dilaaciyo aan dhiig yaacaya maarata waxa ama soconaya oo dareeraya aanu ka soo baxaynin sida maalan baranbaradii oo kale duqsigii oo kale xayayaankaa yaryar jinaca quraanjadii wixii la midka ahaa kuwaasi dee ama dhiig maba lahaba ama dhiig dareerayaaba dhiig dareeraya male marka kuwa noocaasa baktigoodii waa nijaas horta baktigii laftiisu quraanjadii baktiday iyo duqsigii baktiyey iyo waa nijaaso horeynu usoo sheegnay laakiin biyihii hadday ku dhacaan ma nijaasaynayaan laakiin shardibaa u xidhanoo in lam tutrax fiihi buu yidhi waa haddaan lagu dhex tuurin haddaad adigu quraanjo baktiga intaad soo qaaddo biyihii qulataynka ka yaraa aad ku dhex tuurto ama diqsi baktiga intaad soo qaaddo aad ku dhex tuurto dee way kaa nijaasaynayaanoo ruksadu waxay ahayd wixii ku dhaca sidoo kale shardi labaad baa u yaallo oo waa inaanay biyihii isbedelin haddii intay quraanjo fara badani ku daadato ay ku dhex baktido ama duqsi badani uu ku dhaco oo uu ku dhex baktiyo deetana biyihii isbedelaan oo nijaasadii ay bedesho biyahaas iyagana la isticmaalmayo waa nijaasoobey wakadaa waxaa kaa la midoo isagana la soo reebi annajaasatu alatii laa yudrikuha darfu nijaasada aan ishu qabanaynin darfigu waa isha nijaasada aan ishu qabanaynin haddii iyaguna nijaasada noocaasi hadday biyihii ku dhacdo qulataynkaba ka yaraa biyahaasi nijaasoobi maayaan oo waxaa aan ishu qabanaynin inay biyaha ku dhaceen si aad ku garanaysaa maxaynu ku suuraynay duqsigii nijaasada qoyan ku istaagay ee duulay koley lugihiisa waa khasabde boqol kiiba boqol baad hubtaa nijaasadii mar hadday qoyanayd inuu qaatay oo ay de martay laakiin ma arkaysid haddana biyihii buu ku joogsaday waxaad hubtaa markaa nijaasadan inay biyahan soo gaadhay laakiin wax ilimaqabatayo weeyaan basi ma laha oo iyadana waa laga soo reebaya fa kullu minhumaa labadan najaaso mid kastoo ka midii laa yunajisulmaa'ica dareerihii ma nijaasaynayo biyahoo keliya maahee xataa wixii kale ee dareeraya caanihii iyo maraqii iyo casiirkii ama sharaabkii iyo waxaasoo dhammi haddii markaa najaas labadaa nooc nooc ka midihii uu ku dhaco waxaa bilaa dhiigga ah ama waxaa ilima qabatayga ah haddii ay ku dhacaan ma nijaasoobaya iska daahir buu ahaanaya oo maacii kii la cabayana de sidiisaa la isaga cabayo waa iska bannaan tahay kii lagu tahaaro qaadanayo biyihiiyana waa tahuurkoodiio sidoodiiba loogu tahaaro qaadan wayustanaa aydan waxaa kaloo la soo reebi suwarun masaa'il kale oo madkuuratun lagu sheego fi lmabsuutaati kutubta faahfaahsan waashaara wuxuu musanifku sheegay lilqismi ahaanii qaybtii labaad min alqismi araabici ee noocan afraad ee biyaha nijaastaa qaybtoodii labaad wuxuu ku sheegay biqowlihi hadalka uu yidhi aw kaana kaiiran ama waa biyihii badnaa ee qulatayni laba quladood ahaa fa akara iyo wax ka sii badan fatahayara ee isbedelay yasiiran ha yaraado isbedelkaasi aw kaiiran ama ha batee fatahayara yasiiran in yar isbedelay aw kaiiran ama in badan biyihii badnaa ee qulataynka gaadhayay iyagiina haddii najaaso ay markaa la kulmaan ay najaaso la kulmaan deetana ay isbedelaan ama dhadhankii isbedelo ama midabkii isbedelo ama urtii isbedesho wax yar ha isbedelaan ama wax badan ha isbedelaan biyahaasi waa nijaasoo la isticmaali maayo wlqulataani labada quladood khamsumiati riطlin bilbagdaadiyi rodolka bagdaad haddaynu ku qiyaasno waa shan boqol taqriiban soo dhoweyn ahaan fil asaxi sida asaxa ah fiihimaa labada masaleba inay shan boqoloo rodol yihiin khilaaf baa ku jira sida sixada badani waa inay shan boqol ay u dhiganta buu yidhi shantaa boqolna taqriib weeyaan waa soo dhoweyne xaqiiqa ahaan iyo taxdiid maaha oo waxa weeyaan boqolkiiba boqol shan boqol maahe laakiin waa u dhadhoweyn iyada lafteedana waa sida asaxa ah inay taqriib tahay qolaale mayane waa taxdiid oo hadday wax yar ka dhinmaan dhibaatay keenaysaa bay qoladaasi leeyihin waritulbaqdaadiyu rodolkan baqdaadiga ihi ee baqdaad laga isticmaalayay cinda nawowiyi imaamu nawowi agtiisa marka daraahimtii lagu miisaamo miatun waamaaniyatu wacishruuna dirhaman waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham wa arbacatu asbaaci dirhamin iyo dirham toddoba loo qeybiyey afartii intaa weeyaan buu yidhi dirhamkana waynagii sheegnay waa laba garaam dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan intaasaad markaa ku garaacaysa wa taraka lmusanifu musanifku wuxuu ka tegey buu yidhi qisman khaamisan qayb shanaad wa huwa almaau lmutahiru lxaraamu waa biyihii wax daahirinayey ee xaaraanta ahaa waa biyo wax daahirinaya laakiin xaaraana haddana kalwuduui waa sida iyadoo lagu weysaysto bimaain maqsuubin biyo la soo xoogay aw musabalin ama biyo waqfiya lishurbi oo cabitaan loogu talagalay waa biyo wax daahirinaya laakiin haddana xaaraana oo in lagu dahaaro qaataa ay xaaraan tahay qaybtaa buu sheegin buu yidhi laakiin xaqiiqa ahaan waxaa la yidhi qaybtii hore ee dee uu yidhi maaragtay almaaulmutlaq ayuubbay soo gelayaan waa biyo tahuura xaggan xurmada iyo tanina dee waa dhinac kalu ayuumbaa laga eego xaggii markaa xukunkii takliifiga ahaa ayaa laga heegay inay wax daahirinayaan iyo in kalena xukun wadciya baa la yidhaahdaa iyada markaa laba dhinacoo kala duwan weeyaani halkiisaa hore way gelayaan biyihii la soo xoogay ee la soo dhacay maku haddaad ku weysaysato inaad ku weysaysataa kuuma banaana laakiin haddaad ku weysaysato way ansaxayaan waynagii lahayn shaygani wuu ansaxay iyo wuu bannaan yahay waa kala laba arrimood wey waxaani wuu ansaxay iyo wuu bannaan yahay waa laba arrimood oo kala duwan wuu ansaxay macnaheedu waxa weeye wixii laga rabay waa lagu gaari karaa oo markii aad ku weysaysato salaaddii waad ku tukanoo salaaddii way kuugu ansixi laakiin wuu bannaan yahay macnaheedu waxa wey markii la sameeyo la dembaabi maayo ma bannaanana waa la dembaabi weeye wuu ansaxay wixii waa lagu gaari muu ansixinna wixii laga rabay lagu gaari maayo markaa saasay u kala duwan yihin markaa biyahani wixii aad ka rabtay oo inaad ku tukataa waad ku gaari kartaa laakiin waad ku dembaabaysaayo waa xaaraan biyihii la waqfay ee cabitaan loogu talagalay in markaa la cabo loo waqfay de iyagana cabitaan unbaa loo isticmaalay waxaa loo waqfay waqfiga sidiisii lagama bedelo haddaad markaa ku weysaysad dembi baad ku dhacday laakiin weysadii miyay ansaxday weysadii way iska ansaxaysaayo qof weyse qaba waad noqonaysa fasl fii dikri shayin min alacyaan اlmutanajisati wamaa yahuru minha bidibaaqi wamaa laa yahuru fasalkani wuxuu ka waramayaa fii dikri shayin min alacyaani اlmutanajisati ka waranka laga warramaya wax ka mid ah ashyaadii nijaasowday marka almutanajisati annajisati baa ka fiicnayd aniga almutanajisati baa ii qoran laakiin waa annajisati sidaa may nuskadi qoraysaa acyaantii nijaasta ahayd weeye acyaantii nijaasta ahayd iyo wamaa yadhuru minhaa wixii daahiroobayey bidibaaqi marka la magdiyo ku daahiroobayey iyo wamaa laa yadhuru wixii aan ku daahiroobaynin wa juluudulmeytati baktiga hargihiisii kulluhaa dhammaanteed tahuru waxay ku daahir noqoni bidibaaqi markii la magdiyo sawaaun fii daalika arrinkaa waxaa ka siman meytatu ma'kuulilaxmi wixii la cunayay in la cunaa ay bannaanayd haddii la gowraco baktigiisii iyo waxa siman waayri wixii haddii la gowraco in la cunaa aanay bannaanayn baktigoodu halkan waa siman yahay dameerkii baktiyey iyo ridii baktiday waa isku xukun uun oo mid waliba haddii haraggiisii la magdiyo wuu daahiroobaya wa kayfiyatu dabqi qaabka markaa loo magdinaya an yanzica waa in markaa uu siibo qofkan wax magdinayaa fuduulaljildi haragga wixii la socday siyaadada ku ahaa ean haragga ka mid ahayn mimaa waxaasoo yucafinuhu kii ah qurminayey min damin sida dhiiggii soo raacay wa naxwihi iyo wixii lamidkaa sida baruur yaroo ku dheganayd iyo hilib yaroo ku dheganaa iyo wixii ku dheganaa qoyaankii la socday ee markaa neefka dheecaankiisii ahaa iyo waxaasoo dhan in laga nadiifiyo weeye min damin wanaxwihi ee dhig iyo wixii lamidka aha ahaa bishayin wax in lagaga nadiifiyo lagaga siibo xiriifin hahleh oo kulayl ka cafsin sida midhaha cafsiga la yidhaahoo kale geed balluud la yidhaahdo midhihiisa weey dadka qaarkoodoo weydiiyeyna geedkaasi oon tusay sawirkiisu waa daray bay yidhaahdeen laakiin kolley sheekh maxamedna waa inala fadhiyaayo sheekhuna waa inooga warrami doonaa ma arrintaasi anigu ma xaqiijin karayo inuu geedkaa yahay ma xaqiijin karay laakiin waa geed balluud la yiraahdo googalkana waad keeni karaysaa geedkaa midhihiisa waa lagu megdiyaa laakiin de khasab waxyaalo fara badan baa lagu megdin karaa walow kaana alxiriifu hadduu doono haba noqdo waxan hahdalihi najisa wax nijaasaba ha noqdee ka darqi xamaamin sida saaladii markaa xamaamka oo kale xamaamka saaladiisii oo kale kaa laftiisa xataa oo nijaa waaba nijaas laakiin haddana haddii lagu megdiyo wuu ansaxayaayo haraggii cayntii nijaasta ahayd wuu ka soo wareegaya wuxuu u soo wareegayaa cayn daahira laakiin nijaasi marsan tahay kafaa fi dabqi markaa kaa laftiisu wuu ku filan yahay buu yidhi xaggii magdinta ilaa jilda alkalbi waalkhinziiri waxaad ka soo reebaysaa haraggii ayga iyo doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa wixii labadaasi ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood iyo maca xayawaanin daahirin xayawaan daahiri ay iska dhalaan falaa yaturu kaasi ku daahiroobi maayo bidibaaqi markii la megdiyo kaasi daahir ku noqon maayo markaa ayga iyo doofaarka iyo wixii labadoodu iska dhalaan iyo wixii iyaga mid kamid iyo xayawaan kale iska dhalaan kaasi noloshuu nijaas ku yahay wixii nolosha nijaasta ku ahaa haraggiisu markuu baktiyo ma daahiroobo ee haragga daahiroobaya waa haraggii markii neefkani uu noolaa daahirka ahaa ee aan nijaasta ahayn wa cadmulmaytati baktiga laftiisii iyo wa shacruhaa timaheedii najisu nijaas wey wixii baktiyey gebigiisuba waa nijaas timihiisa lafihiisa wax alla wax laga soo reebayaa ma jiraan wakada almaytatu aydan baktiga laftiisuna de waaba aydan najisatu baktiga laftiisu waa nijaas sheekhu wuxuu inoo sheegay yani matnigu laftii iyo timihii buu ka hadlay laakiin baktiga intiisii kale kama hadale maytada gebi ahaanteeduba nijaas weeye buu shaarixu wa uriida bihaa waxaa loola jeedaa maytada azaa'ilaة اlxayaati cayntii ama daatadii nolol suushay ee nolosha ka baxday bigayri dakaatin sharciyatin iyadoo gowrac sharciyaysani aanu ku dhicin gowracii sharciga ahaa la'aantii wixii naftu ka baxday de marka ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha yaraado sida quraanjadii wixii la midka ahaa ama ha weynaado wax kastoo baktigii waa nijaas baktina waxaa loola jeedaa waa wixii dhintay iyadoo markaas si sharciyaysan aan loo gowricin marka xataa haddii la gowracay laakiin gowriciisu aanu sharci ahayn dameerkii haddaad gowracdo dee waxba gowriciisu sharci maaha markaa dakaatin sharciyadu ku baxaya sharciyadaas ku baxayaayo gowriciisan aan sharci ahayn markaa waa bakti weyn falaa yustanaa xiinaidin sidaa daraaddeed haddaba lasoo reebi maayo janiinulmudakaati neefkii la gowracay wixii makuulkaha la cuni jiray neefkiis haddii neefkii la gowraco janiinkii maarata uurjiifkeedii ku dhex jiray idaa kharaja min baniha caloosheedii hadduu ka soo baxo meytan isagoo meyd ah laxdii aad gowracday ee caloosha wax ugu jiree neef ugu jiray markii aad soo saarto neefkii oo meyd ah janiinkii oo meyda markaad soo saarto wuu gowracan yahay isaga laftiisuyo hooyadiisan la gowracay ayuunbaa isagana gowrac u ah markaa dakaad sharciya ayuu qabaa saa daraaddeed bakti ma aha la odhan maayo baktigiibaa laga soo reebaya isagu waa bakti laakiin haddana waa daahir lama odhanayo maxaa yeelay baktiba maaha oo dee dakaa gowrac sharciyaysan ayuu ku dhaf waayey oo hooyadii gowracan la gowracay iyaa sharci ah لأن ذكاته maxaa yeelay gowriciisu bidakaati umihi gowracan hooyadii unba isagana gowrac u ah wakadaa hayruhu waxaa kaloo kuula mid ah janiinkani wixii kale ee min almustanayaati اmadkuurati waxyaalihii lasoo reebay oo lagu sheegaa fi lmabsuuطaati kutubta dhaadheer faahfaahsan mustanayaad kalea lagu sheegaay iyaguna lasoo reebi maayo dakaadkooda ay waxa wey dakaatii sharciyadaa la sheegay ayuunbay markaas soo gelayaan mar adii dakaad sharciga ay ku dhacday shaygii dee waa caadi weeyi kalluunkii baktiyey oo kale jalaadkii ama maaragtay waxa weeye baktiyey isaguna dakaad sharciya ayuu qabaa dabcan musanifku hal shay buu soo reebay laakiin waa laga soo reebi doonaa muxuu ahaaye waxaynu ka soo reebi doonaa kalluunkii iyo iyo jaraadka iyaga laftooda sheekhu xagga dambe inoogu soo reebi doonaa uma istanaa haddana wuxuu soo reebay min shacri lmeytati timihii meytada wuxuu ka soo reebay qowlahu qowlka weli ila alaadamiya bani aadamka mooyaane ay fa ina shacrahu timihiisu daahirun timo daahiro weeyi ka meytatihi sida maaratay meytada bani aadamka insaanki hadduu dhinto waa daahir hadduu dhinto waa daahiro waa laga soo reebi sida inoo iman doonta timihiisiina waa saasoo kale marka timihiibu ka soo reebay maxaa yeelay dee cadmigii iyo iyo wuxuu inoo sheegay shacarkii cadmigii iyo shacarkiibuu inoo sheegay markaa bani aadamkii timihiisii waa daahir cadmigiisiina haddii aanu dhiig iyo wax lahayn dee waxa weeyaan daahir buu noqon lahaa laakiin dee dhiiggiibaa inta badan haddii laftii lasoo saaro dhiiggiibaa maraya o dhiiggiibaa markaa nijaasaynaya halkaasaynu caawa ku joojin doonaa insha allahu tacaala